المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب سجود التلاوة تلاوة ama aqrinta qur-aanka la aqriyayo bal sujuuddiisii marka maxal ama mowdic sujuudeed lasoo gaadho taas buu baabkeedii yahay xadaثanii زahيr بن xرb وعubayd للhi بن سacيid ومحamed بن المثنى kulhm عan yaحyى الqطاni qala زhayr xadaثna yaحyى بن سacيid عan عubayd اللahi qاla أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن sanadku waa dadkii inagu soo noqnoqonayay in badan yaحya الqadanna waa tan markan kale magacii aabihii yaحya بن سacيid الqadan de waa imaamkii shahirka macruufka ahaa cubaydالlahiga u sheekina waa ninkii in badan aan soo arki jirnay ee isaguna siqaadii ruwaadda iyo aimadoodii kaba mid ahaa naaficna dadka ka wariya ragga uguba mudan kaba mida sia imaam malik oo kale waa cubaydullaahi ibni cumar ibn xafs ibni caas ibni cumar ibn اlkhadaab wuxuu uhi markaa cabdullaahi ibni cumar ana nabiya nebigu salى اllahu عalayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaqra-u mid aqriya alqur'aana qur'aanka ayuu aqriyayey fayaqra-u wuxuu aqriyayey suuratan suurad fiiha suuradda dhexdeeda sajdatun sujuud iyo mowdic sujuudeed uu ku sugan yahay fayasjudu waa sujuudayey rasuulkii ilaahay wanasjuduna iyaguna waa kuwanoo aqrintiisay maqlayeene waanu sujuudaynay macahu maciisa xataa maa yajidu ilaanu helinba bacduna annaga barhkayo mowdican meel limakaani jabhatihi wejigiisa meeshii aanu uba helinoo dee iyagioo urursan rasuulka ilaahay masjidkii laba jooga dadku ay badan yihiin ayaa markuu aayad sujuudeed aqriyo ayuu rasuulka ilaahay uu sujuudayey iyaguna way la sujuudayeen oo badnida ay badan yihiin iyoo meeshii oo cidhiidhi ay marka horeba dee xalqa ama ay urursanaayeen ayaa dhacaysay barhkood dee dadkii kale ka horreeyaa meeshii kii ka horreeyeyna waa sujuuday isagu meel uu wejiga dhigaba inaanu helin waa in dee si ay sujuudda u wada wadaagsanayeen sujuudda tilaawaduna arrin mashhuura ay ahayd iyaga agtooda laguna camal falo rasuulkiina ay raacayeen dee suuradaas oo kalena ee waxay noqonaysaa ruuxu inuu bal inta laga soo toosayo uu sugo waa culimada qaarkood bacdigood qolooyin salafkii kaba mid ahaayo ruuxa ka horeeyu de mala hadduu ka mursareeye weeye dhabarkiisa iyo iskaga sujuudayaana waa jireen sida dee kaley marka zixaam dhaco sujuud ay kaba cabiri jireen ebel muhimku waxa weeye rasuulka ilaahay baa markuu aqriyey tilaawadiisii bay dadkii la joogayna ay la wada sujuudeen bal xadiid kale uu leeyahay ama dariiq kalena waa kan oo wuxuu yihi muslim xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mحamed بn bshrin qala xadaثna cubayd الlahi بn cmara can naafici can ibn cmara qala anahu qaal رubama qara'a rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm alqur'ana رubama anaa waxa uga badnayd qara'a inuu aqriyo rasuul الlahi rasuulka ilaahi slى الlahu عalيه waslm alqur'aan haddaan dee tagfir balayna ruba inoo faa'iideynaysa kaba dhigno macnaa waa aqriyayey rasuulkii ilaahay qur-aankuu aqriyayey fayamuru wuxuu marayey bisajdati sujuud buu soo marayey fayasudu waa sujuudayey binaa annagunala sujuudayey macnaa yasudu wanasudu macahu san riwaayadii horeba un weeye macnuh wuu sujuudayey annaguna waanu la sujuudaynay waa xadiidkii hore uun riwaayo uu leeyahay fayasudu wanasudu macahu baana lafdigii hore ahaa kanna waa tii macnaheeduun oo waa nala sujuudaydu intuu sujuudaanu anaguna la sujuudaynay xata istaxamnaa ilaan iscidhiidhnaba cindahu rasuulka ilaahay agtiisa oo dee inay marka hore haddaysan dee salaad ay tukanayaan oo safo safka ka horeeya meel uu ka sujuudaayo bannaantay sida salaad dhexdeed sujuud dhacday iyada tanimay timaadeen ee dadkii oo dee cilmigii iyo khayrku u sheegayo dhegaysanayo isku soo ururay oo dee dhabarka ama de halka dee adigu isdhinac fadhiya iskanala kalana horeeya iyadoo furjo iyo meel laga sujuudi karaa aanay jirin ayaa marka uu sujuudaa dadka qaarkood meel ay waayeenba ay wejiga dhigaan oo taasaa keenaysa weeyo waa sujuud khaarij asalaad ah xataa maa yajidu axaduna ilaa aanu helin midka anaga naga midi makaanan meel iyo sudafihiisi uu sujuudo arrinkaasna wuxuu ah fii kayri salaatin salaad kayrkeed oo salaad dhexdeed sujuuddaasi may ahayn ee isagoo rasuulka ilaahay aanu salaad ku jirin oo qur-aankii aqriyay oo uu sujuuday baan annagana tilaawadiisaas iyo aqrinta uu aqriya aanu laba sujuudayn bal weli axaadiista haddii a la idhaha way noo socon doontaa waxaa xadiidka inoogu sugan horta dee bal sujuudda tilaawadu shay mashruuca inay tahay oo jidaysan tahay waana dee culimadu waxay kuba ijmaacsan yihiin laakiin mawaajiba mise waa sunne taas ba iyaga khilaafkoodu jira culimada jumhuurtoodna waxay qabaan sunno inuu yahay inay waajib ahayn kolley abu xaniifa iyabaa qaba inay waajib tahay dee sunanimadkaasna kolley waxyaalaha inooba cadaynaya ay jumhuurtu kuba tegeen waxaa kaba mid ah cumar ibn اkhadaab waa bukhaari baabu kuba sugnaa ayaa wuxuu isagoo mimber ku taaganay maalin jumco tahay ayuu suuratunaxri aqriyey aayaddii sujuudda markuu soo gaadhay ayuu dhaadhacay uu sujuuday dadkiina way la sujuudeen waa khudbadii jumcada soo dhaadhacay oo uu sujuuday iyagina way la sujuudeen haddana jumcadii kale ayaabuu aqriyey markaasay dadkii u diyaar garoobeen sujuud oo markaasaa wuxuu yidhi waa nabi majmaci min aلصaxaaba waaba khudbo jumco waktigiisii صaxaabo weeye dadka badankooda dhegaysanaya ayuu yihi dee arrinkan annagu waxaan maraynaa ayad sujuudeed oo dee markaas waxa weeyaan sujuuddu adugu dee ruuxii la yimina waa khayr ruuxii aan laba imana waajib ma hadal macnihiisu yahay oo taa waajib kuma aho khudbadiisiibuu iska wato muu sujuudin dadkii kalena kumay inkirin oo bal matalan ee waxaana ah in ruuxii isagu sujuudaano waa khayr buu asiibay kii kalena wax dembiga korkiisa ma aha waa cibaaraadkiina markaa isaga lagaba soo naqliyey ee waana taa asalka aan leenahay bukhaari buu kuba sugan yahay bal markaa taasi waxay keenaysaa un dee waxaaban odhan karna waa ijmaac sukuutiya saxaabadii kaba dhacay ah inaanay dee waajib ahayn laakiin sunno ay tahay adag oo ay tahay ruuxii maqlayay ee dhegaysanayay iyo kii dee aqriyayeyba loo sunaynayo sunno adagna loo sunaynayo inay sujuudaan bal markaa taas weeye arrinka kalena waxa weeyaan imaka qolooyinkan rasuulka ilaahay ku dul aqriyay qur-aanka way dhegaysanayeen oo markaasaa taaliga iyo qaariguba u sujuudayo ayaa kii mustamic ahaana ee dhegaysanayeyna uu u sujuudayaa taas oo de hadday salaad dhexdeed tahayna waabay se isku xidhan yihiinba taas oo kale marka kalena ruuxii mustamica waa sujuudaya dee xaalada xadiidkan iyo kuwa daynoo dambeeyaba waa sii dhacday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal iyadoo rasuulka ilaahi sujuud aqriyoonu sujuudin iyaduna waa inoo suganta oo kitaabka inoogu soo socotaa bal kaa aan soo qaadee cumar ee aan leenahay waa ijmaac sukuutiya mooyaane haddaba bal matalan halkana wuxuu nawy culimada kala soo noqonayaa raximah llahu waxa weeyaan raximah llah waraximahum haddii ruuxii uu mustamic yahay salaad dhexdeed maa salaaddii dee imaamkii buu raacayaa haddii aanu imaamku sujuudinna ma sujuudayo waxa weeyaan imaamkii buu raacayaa bal markaa in haddii uu bal waxa weeye uu mustamic yahay salaadna aanay ahayn ayaa wuxuu leeyahay ruuxan mustamica ah iyo ima iyo ruuxii dee saamica ahaa mee taalig ahaa in odhan karno halka waaba imaamkiisii dee uu raacay xaggii iskuma xidhna buu leeyahay kol hadday sujuudaan oo dee inuu sujuudo mid kastaba sunnay u tahay welibana hadduu ruuxii aqriyayay sii sujuudana sida bacdu salaf way sii adkaanaysaa laakiin wuxuu leeyahay iskuma xidhno xagga iskuma xidhnidooda uu wadaa waabay wada sujuudeen ruuxii dee mustamica ahaa lama odhanayo horta ilaa u isagu soo toose ha toosin waa ka hor toosi karaa waa ka dambayn karaayo uu iska sii dheerayn karaa ducadii oo kale waxa weeye wuu leeyahayna haddii uu dee balsan uu culimadii noogaba soo noqonayo kii aqriyayeyba aanu sujuudin kol hadduu dhegaysanayay inuu iskaba sujuudo bal matalan qaari'ii baaba iman kara inuu dee korka isagoo qur-aankii ka aqriyo oonu weysaba qabin oonu sujuud ahayn ruuxii mustamica hadduu isagu dee taasay tay waa sujuudi karaa taas buu uga jeedaa iskuma xidhna labadii sujuudood walow dhegaysigani sababtan ay ka dhaxayso sababtan loo sujuudaya ay kaba dhaxayso bal taasba weeye umuuro kalena way noo dambeeyaan oo umuuraha kuba tacalluqsan xadaثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاaر qال xadaثna محamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة عن أbي إسحاaq qال أنه qاal أbو إسحاaq السبيعي ba wuxuu yihi سمعت الأسود يحadiث أسود بن يزيد weynu isna kitaabka hore usoo aragnay isagiyo dee nimankii kale isqaraabada ahaayeen reer makaac ee qiimaha badnaaba isagoo waramaya can cabdillaahi cabdillahi bni mascuud kaba waramaya can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay isaguna annahu rasuulka ilaahay qara'a inuu aqriyay wanajmi suuradda najmi buu aqriyey fasajada fiiha waa sujuuday rasuulka ilaahay oo markuu suuraddii dee aqriyey sujuudduna dhammaadkay kuba sugan tahay ayuu sujuuday wasajada waxaa sujuuday man kaana macahu waa makaa la joogaa waa qabla alhijra dadkii meeshaa joogay oo dhan way wada sujuudeen meeshuna kole bay masjid xaraam ahayd welina dee gaaladii gacantoodii uu kuba sugnayd oo muslimiinta waqtiga ay mustadcafiinta ahay inay baqanayeen ba waxaaba la yidhaha sanadii shanaad ee hijrada ramadaan bay ahayd baaba la yidhaha hadsan dee kutubu siyar si ay nooguba sugan dee waa waqtigaas gaaladiina waa joogeen muslimiintii baa joogay ha lagaba badnaadee bal adigu waa la wada sujuuday wasajada man kaana macahu dhammaanba way wada sujuudeen dhammaan waxaan u leenahay صaxiixa bukhaari xadiidka ibnu cabaas markuu warinayo walow dee marasiishii saxaabada uu noqonayo waktigaa inaanu dhalan baa suurtagalabe waxaa ku sugnaa sajada macahu lmuslimuuna wاlkufaaru ama alkaafiruuna wاlins wاljinu cibaaro saasa صaxiix bukhaari ay ku sugan tahay muslimiintii way la sujuudeen gaaladina way sujuudeen jidyaysiba waa sujuuday bal markaa xagga marka la eego dee kii muslimka ahaa rasuulka ilaahay isagoo raacayo ku dayanayuu u sujuuday iyo imtithaal ilaahay qowlkiisa fasjuduu lilahi wacbuduu taas uu dirmayo rasuulka ilaahayna uu raacayo taas ba ma gaaladu waxaa la yidhah waa sujuudtii ugu horreysay sooba degtay waana la arkaana waktigaasi iyadoo majmaca weyn la joogo rasuulka ilaahu qur'aan aqriyaya iyagina ay wada joogaan markii ay maqleenna ugu horreysayba weeye marka qur'aanka jalaalkiisii iyo waa kalaamkii ilaahay subxaanaه watacaala haybadii iyo balaaqadii iyo umuuro ayaa kolley raag ku yeeshay oo markii rasuulka ilaahay sujuuday kuwii gaaladaha meesha joogayna iyagina waa sujuudeenoo dee waa waxa ka qaalib noqday oo rawcadanna waa hadalkii ay fahmayaan waa kalaamkii ilaahay suuraddii waa suuratu najmi umuurahan iyagna way dareemayaan oo waabatan habeen dhaweyd baan ama waan soo aragnayba kollay xadiid jubayr ibnu mudcim walow uu ka warramaya rasuulka ilaah wa duur aqriya salaad maqrib ayaa waxaa xadiidkaa ku sugnaa saxiix bukhaari oo kale markuu rasuulka ilaahay soo gaadhay isaga waa gaal buu ahaa marka am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samawaat ayuu yihi kaada qalbii an yadiir qalbigaygiiba wuxuu ku dhawaadayba inuu duulo waa marka arrintan rawcadii qur'aankii jalaalkiiyo umuurihii ba adigu dee keenay inay iyaguna sujuudaan ama jinka dee waxaa dhici karta siu ku ogaaday say dee halkan qolooyinkii kitaabka sharxa yidhaahaanba bukhaari waa laga yaaba in dee ama rasuulka ilaahay inay si kale kuma ogaan karo isaguna waxaabaan leenahay waa marasiisi saxaabada waa khabar dambe uun ee dee warramid loogaba warramo ama rasuulka ilaaho sheegayo taa in lagu ogaaday un si kale ma odhan karne haddaba dadkii waa la wada sujuuday hayra lakina ana shaykhan nin da-aha ayaa akhada qaaday kafan waa sacab murgi oo min xasan qururuxa dee waa masjidkii sabadh ma jirin ee hareertiisii kacbadaan leenahay ee la joogay buu ciiddii taalayo bad markaa burcidaado ama qururuxii aw turaabin ama ciiddii buu kaf soo qaado farafacahu ilaa jabati wejigiisiibuu isagu ma foorarsan intuu ciiddii soo qaatay ayuu wejigiisii sare ugu soo qaado o muxuu yihi intuu halkaa wejigiis ka saaray waa mati yakfini hada intaasaa igu filan kana igu filan buu yihi dadkii laakiin sujuud way u daateen gaaladii kalena isaguba waa gaale qaala cabdullaahi wuxuu yihi laqad ra-aytu ninkii odayga ahaa kaas ahaa waan arkay bacdu waktigaa dabadeed qutila iyadoo la dilay kafiran xaalu yahay ninkii dagaal ama beder baa lagu dilay waxaana kuba sugan oo dee ino umayat bnu khalaf inu ninkaasi halkana waa idinku sugan yahay qolooyinkiina sharaxa haysta waa umayat bnu khalaf beder baa lagu dilay oo dee kollay qolooyinkii waxa weeyaan bilo adugu bal markaa waa lada qisadii dee dilkiisu kolley oo qiso iska macruufay ahayd siyadoo cabdiraxmaan bn caf markii hore u dee soo qabsaday ama dee isagoo gacanta ku hayuu islaaha bal hala badbaadiyo oo markaa hadhow halaga qaato fidyadii ayaa dadkii u dhibi jiray oo bilaal iyo qolooyinkaasaa arkay oo yihi ninkaas dee ra-sul kufri uma yeelaan awjagtu inaja aduu markii dambe la dilya ninkii halkaasaa lagu dilay markaa waxaa iyada inoogu sugan horta in arrinkan ay gaalada sujuudoodu iyo jinka iyo dee waata aan soo sheegno arrinku kaas buu noqon kana isagii ama kibir iyoba taasu geeyo ma khuduucin siday ku kale ukhuduuceen oo waxaa la arkaa dadkii maalintaa gaalodaba ahaa ee sujuuday dee in ilaahayba soo hanuuniyo dee in badan oo gaaladii kamid ahayd waa kuwii dib u islaamiye isagu laakiin gaalnimaa lagu dilay bul waxaana la yidhaahaaba markay qisadani dhacday dee waxaaba la faafiyey reer maka way islaameen marka la yidhaha ramadaan iyo sanadii shanaad bay ahayd waktiyadaa wakti aan dheerayn oo kaba horreeyin malaa laba bilood dhamayna muslimiintii dee dhibtii badnayd ee haysatay waa hijradii koobaad xabasho ayay u baxeen ba dad badanna may ahayn warkana waa gaadhay oo la islaam baaba la yidhio dee way soo noqdeen be markay soo dhawaadeen un baabay arkeen arrinku inuu tii hore iyo dhibtu ay kaba sii badantah waa tii hijradii labaad haddana dhacday iyagoo intaa in kaba badanba ah bal waxa weeyaan taas bay ahayd arrinkuna kollay sababta sujuudku waa taas baan leenahay halka dee akhbaar waxyaalaha jira ama qisa qisat alqaraaniq la baxday oon asal lahayn iyo wax baadilo waxba ahay dee kaba dhigeen sababta iyagu usujuudeen lakiin marka horeba dee wax asaldha asaldha ma aha wax dee umuurahaasi dhici karana asal ahaan markaan eegno dee sharciga iyo in shaydaanta inuu waxa weeyaan tasaludkaa yeelan karayo waxyaalahaasna shay dee mumtanicaba weeyaan oo aimadu ay buriyeen oo dee bal matalan qisadaase waxaan leenahay arrinku kaasun weeye balta kale inoogu suganna suuratu najmi baa rasuulka ilaahay ku sujuuday waana hadal baa inoo dambeeya de aayaddeeda sujuuddaan ujeedaa markuu dhameeyey ayuu sujuuday xadaثna yaحya بn yaحya وyaحya بn ayub وqtaybaة بn سacيidi وبn xujrin qala yaحya بn yaحya أخbarana وqala الآkharuna xadaثna ismaaعiil wahuwa بn jaعfari dhammaanba ismaaعiil بn jaعfarun baa u wada waramay ee yaحyana aخbarana bu ihi kuwa kalena xadaثna bay yidhaaheen dhammaan ismaaعiil bay ku wada gaabsadeen oo waa kan le wahuwa بnu jacfar ninkay ujeedaan waa ina jacfar can yaziid ibni qusayfata can ibni qusaydin yaziid ibn cabdillahi ibni qusayd weeye isaguna can cadaa ibni yasaarin anahu akbarahu cadaa ibnu yasaar baa u waramay ibnu qusayd oo wuxuu ugu waramay waana awowgii baan leenahay qusaydkaniye anahu sa'ala inuu weydiiyey zayd bna haabitin zayd ibnu haabit ayuu weydiiyey cadaa ibnu yasaar can ilqira'ati maca alimaami imaamka maciisa aqrinta qur'aan la aqriayo iyadoo imaam aada ku daba tukanayso faqaala wuxuu ihi waxaa odhanaya zayd laa qiraa'ata qiraa'a ma ahaanin oo dee wax mashruucoo jidaysan maca alimaami imaamka maciisa fii shayin shayna oo ujeeddada kole dii imaam a ku daba tukanaysid imaam ku tukinayo qur-aan asal ahaan aada akriyayso taasi ma jirto waa saasuu yihi zayd baa taa yidhi wazacama zacmiga halkani waa kii dee qowlkii muxaqaq ahaa maaha wixii aan la hubin hore inaynu laftiga zacama iyo wuxuu keenoba u sheegnay aan usoo marnay oo asalka hore oo wixii aan la hubin ama laga shakisan yahay ama beentii iyo waxyaalaha caynkaasa waa lagu idlaaqa markaasa asal u ah saasaabay soo aroortay ama uu yimi xadiid ugu yimi bisa madiyat rajuli zacamuwa madiyatu kadib baan ujeedaa been gaadiidkeedu waxa uxumo zacamudaas laakiin horena waa tan usoo marnay caawana waa taan hayne qowlka muxaqaqa ana zacmiga waa loo isticmaalaayo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa wazacama wuxuu ku waramayba zayd ibnu haabita ma uu yihi u sheegay أنه qرأa inuu أqriyay عlى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay والنجم إdا hawى taas buu أqriyay suuradaas oo dee ilaa dhammaadkeed falam ysjud rasuulka ilaahay isagoo maqlayay dhegaysanayay ayaanu sujuudin bal أxaadiiث horta aan isyar wada raacya intaan masaaئiشha qaarkood kusoo noqon اللهma waa wixii xagga sujuudda tilaawada ku tacalluqsanaya amaakinteeda iyo wanajmi miyay tahay mowdic sujuudeed mise maaha iyo bal umuurahaasi waan yar dambaysiisanaynaaye wuxun baa yar jira un hadalkan imaka markii ama fatwadan zayd oo cadaa ibnu yasaar ugu fatwooday oo uu yihi laa qiraa'ata maca alimaami fii shayin horta waa kalaam mawquuf ku ah ku taagan in صaxaabigan jariirkee zayd ibnu haabit mas'aladana horeynuu soo marnay waxaanan soo marnayba dee aimada qaarkood kol haddii imaamad ku daba tukanayso inaanay yidhaaheen ay ku tagaan ma'muumka wax qiraa'o oo saarani ma jirto ama salaada siriyaha noqota ama jahriyahaba noqoto taas oo kale waa sida dee xanafiyada iyo qoloyn ay yidhaahaan ay kuba tegeenba waxaanan soo bal maalan marnay qiraa'adii waa tii haynu soo marnay axaadiid kala duwan oo abu hurayriya kayrkiiba ay warinayeen in dee ma'muumkii qiraa'adu ay u jidaysan tahayba bal hadday salaadu siri tahayna faatixo iyo wax ka badan buu aqri karayna iskama taagnaanayo kol haddaanu wax dhegaysanayne hadday salaadu jahriga tahayna axaadiid kala duwan baan soo marnay inaadee laa salaata liman ilaa bifaatixati اlkitaab iyo liman lam yaqra uma alqur'aan iyo xadiid abu hurayrana iyadoo uu weydiiyey nin uu yihi kol kol baan imaamka gadaashiisa ku sugnaanaya oo uu ku yihi iqra'ha fii nafsika ya farisiyu kitaabkaan kusoo aragnay ninkan reer farisow oo saxaab u aqri markaad imaamka faatixadii ha kaba teginba waxaa kaloo iyadana xadiidkuba yimi iyo dee rasuulkii ilaahay dee kollay umuur aynu soo marnayo kuwo kaleba way jireen haddii aan aniga dee imaamkii ama a gadaashayda ku sugan tihiin uma alqur'aan mooye wax kale haba aqrina markaa waxaan leenahay dee tani waxa weeyaan waa fatwo zayd ibnu thaabit xadiidkii ahaa ninka isagu imaam le oo dee faqira'at lahu dee qira'ada imaamka isaga qiraa'o ah kaas waxaan idhi duruqdiisu guud ahaanba waa daciif dee barkood haba xoogeebayeenba iyada faatixadii dee axaadiistaas baa inoo timi qowlkanna mid caaridayo kama dhigayno axaadiidta rasuulka ilaahay noogaba sugan ma caaridayo markaa faatixadii kitaabka iyadii waa la aqriyaya haddii markaa hadalkiisan lagu xambaaro siday barhkoodba halkan yidhaaheen waa lagu xambaari karaa faatixo wixii ka ziyaadsan sax buu noqoni laakiin haddii kale o dee faatixadiina ay tahay khaas waa ijtihaadkii iyo fatwadii de waanay jirtaa ilaa waktigeenan dad si aya kuba tegayaa jirta culimada qaarkood dee kutubka bukhaari kitaab buu leeyahay jus dee dhan oha qiraa'adaasoo isagu waa doortaa in la aqriyayo kale kolley waana jira aan siiba dheerayn oo laknawi la yidhaaho isaguna kitaab noocaasa laiyo ibnu taymiya iyo qowlkoodiiyo lama aqriyayo bal maalan bal waxaan leenahay axaadiisa kala duwan baan ictimaadsanaynaye faatixo marka ay noqoto waa la aqriyaya si kale oo ruuxii ma'muumka ah bal xaalada uu masbuuqa yahay mooyaane oo bal xaaladaa nafteeda ee uu imaamka rukuucu kusoo gaadho salafkii qaarkood waa qolooyinkii weliba masalada adkeynayey dee kol haddaanu faatixadii aqrin ragcaddu way dhaafaysaa qol qowlkoodu yahay baa jiro taas oo iyagu qolooyinkii jaanibkaa adkeynayay kolley qowlkooday noqonaysa waana qowl jiro taas oo isagoo rukuucdii kuba soo gaadhay kol haddaanu faatixadii aqrin ragcaddu inay dhaafayso ragcadda loo tirinayna waxa weeyaan waa jiraan oo dee dad aan magacaabi karay ama salafkii aimada iyo aimadii qaarkood baaba qowlkoodu yahay bal waxaan leenahay taa waa la aqriyaya lakiin waa ti iyada markay noo noqotona axaadiistii rasuulkaas taasay nooguma sugnaydba wey waxaana halkan soo dhignay imaam nawowi raximah llahu tacaala masalo uu leeyahy wayu-ayid hada anahu yustaxabu cindana wa cinda jamacati limaam an yaskuta fi ljahriyati bacd alfatixa waxaa arrinkaasan sii xoogeynaya cindana wuxuu kaba cabirayaa shaaficiyadii iyo jamaaco kale agtooda waxa mustaxaba sunu ka cabiray imaamkii loo sunaynayaa salaaddu hadday jaariye tahay faatixada marka uu aqriyo dabadeed inuu aamuso qadra maa yaqra'u lma'muumu lfaatixata inta ma'muumku faatixada ka aqriyayo uu aamuso ujeeddadu si aanu dee iyadoo qur'aanna la aqriyayo ma'muumkiina aanu wuxuu aqriyin uu kaadiyo wakti siiyo markaas haddii taa la yidhaaho taa laga helay imaamkii ma'muumkii qiraa'ad socoto mabuu aqriyin iyadoo la aamusan yahay buu wax aqriyey marka wuxuu leeyahay si dee aan loo qaadan waxa ra'yi madhabta un ka dhashay arrinkaasi inuu yahay ayaa wuxu uhi wajaءa fiihi xadiiثu xasanu fi sunani abi dawuda wagayrih arrinkaasna waxaa ku yimi xadiid xasana oo sunanta abi dawud iyo kayrkiiba kuba sugan kolleyna waa xadiidkii samura oo bel matalan uu lahaa rasuulka ilaahi waxaan ka xafiday laba aamuso midi isagu waa markaa uu xidho dabadeed waa intii uu ducaa istiftaaxa aqriyay dee aamus ma jira halkaasna midna kollay laba laftaa soo aroorayoo qiraa'ada markuu dhameeyana lafdiba ahayd waa xadiidku sheegayo iyada laakiin haddaan ilaa qiraa'ada marka la dhameeyo intaa rukuucda iyo qiraa'ada udhaxaysa waa inta uu ka neefsanayo un aamus dheer ma noqonaysa laakiin waa inta uu dee ka neef koosanayo uu yar istaagayaa dabadeed intaanu rukuucino allahu akbarta iyo qiraa'adu si ay u kala hadho laakiin dee lafdiga ama riwaayada xadiidka ayaa waxaa ka ku sugnayd waa faatixada dabadeed marka taas baa uu tuu sheegaya ay tahay sma xasan kaba cabire xaf ibnu xajaran fatxulbaari waa sugan yahay buu idhaaha waana siduu dee kaley mala muntaqa uu fatxulbaariga keyrkeedba uu ibnu cuthaymin kaba doorto oo kitaab adigu gaar ahaan ay kuba ururiyeen cibaaradayda xaafidna uu soo naqliya lakin de xaafidka kitaabkiisa kuba sugantah isagoo kaba cabiray taasi inay sugan tahay bal markaa waxaan leenahay aamusku maaha uun wax dee sida laga yaaba dadka qaarkood ay usuuraysteen ama ay kaba dhigeen waayo in aanay dee wax dee raad leh ama daliille aanu ahayn halkaas waa leeyahay oo dee xadiidkaas way dhici kartaa bacd alculamaa inay riwaayada dambe lafdigu waa xadiid keliya una labada siyoodbu ku yime qira'ada dhammaadkeeda ay raajix yeelaan lakin taasi aamus sidaasa ooba ahana noqonaysaa sagto yaroo kooban bay noqonaysaa barhkood ay tajaani kaa raajix yeelaan waa jirtaa lakin bal xadiidku sheegaya ee uu leeyahay waa xadiid xasana oo isagaa taxsiinay imaka dhawaan xaafid maxajiri keyrkiina way sugayaan waana xadiidka abi daud sanantii kuma sugan kaas baa jiro oo xadiidka samuro iyadoo masalada laiskuba qabsado dee dibba adugu markii dambe ubayina uu isaga ku ayiday isagoo meel kala joogay oo markuu taa sheegay ay isagiina lasoo weydiiyeen bal marka wuxuu leeyahay haddii taasi ay dhacdo oo sagtadaasi ay jirto qira'atu maca qira'ati limaam mabay dhicin markaas oo qira'a maca qira'ati imaam ismaba gelayaan waxay noqonaysaa waqti imaamkii aamusan yahay oo uu imaamkii aanu oo xaqriyan qira'a la dhegaystay aanay jirin in la aqriyo labadii maslaxa wada xasilaya ama umuuraha kale baabka inoogu tacalluqsana waxa inoo socdo wey xadaثna yaحya بnu yaحya qaala qara'tu calى malikin an yaحya بnu yaحyana kolley de waa sheeka aad iyo aad u badan ee had iyo goor aan arkayno yaحya ibnu yaحya tamimi weeyaan oo waa asxaabtii malik raggii muwadaأ ka wariyey weeye laakiin maaha ninkan dee aad u shahiirka ah ee muwadaأa walow maanta dhowr nuska ay ka madbacaysay nuskada ugu shahiirsan waa nuskadan yaxya ibn yaxya laythi dee nuskadan muwadaatay ugu shahiirsan dabcaadkiisa o dhanta uguma badan ama uguna shahiirsan bal taas ninka warinaya maalkaasi waa nin reer maqriba kana waa nin reer naysabura walow labadoodu yaxya ibn yaxya ay ku kulmaan ruwaadday muwada'na yihiin asxaabtii imaam malik ay kaba mid yihiin ninkaa muwada warinaye kitaabka muwada dee magaciisa uu ku sugan yahay ama bilowgiisaba waa taas maalkaasi waa yaxya ibn yaxya laythi weeye horena waxaan usoo sheegnay habeenadii aan madkhalka wadnay shakadiisii markii uu muslim dalabka xadiid kaba bilaabay waa raggii ugu horrey waa ninkii ugu horreeyay laba kulmo cilmi ka qaato xadiid ka aqrisaba waayo waktiyada uu la kulmay hore uu dhintay ninkani marka sida muuqatay waa labiya toban jirkiisa iyo meelaha muslim ayaabay ahayd dee waktigan uu isaga dee naysabur waana degaan isla degaan bay ahaayeene uu markii waa raggii ugu horreeyay adigu baan leenahay ama nink xadiidka uu kaba maqlay muslim yaxya ibnu yaxya wuxuu qaala qarأtu calى maliki can cabdالlahi bni yaziid mawla اأswad bni sufyaan cabdillahi bni yaziid oo aswad ibni sufyaan mawlihiisa ahaa dee taabiciintiiba markii lasoo gaadhay nimanka mawaalidu kolley diinta iyo intii ka dambeysay baa nashrinteeda xifdiga xadiidka cilmiga kale iyo taasoo kale jaanibkaas iyaga ama dadkii kale ee iyagu asiyaada ahaa kagaba horreeyo kababa mudnaayo waxaa dhici karsa kolkol waktiyadii taabiciinta iyo magaalooyinka badankoodii haddii la yidhaha magaalada sheekeedu waa kuba sheekha la magacaababa inuu mawla noqdo o naadir ay noqoto caraba la magacaabo haddaba mولى الأسد بن سفyاn عن أbي سلمة بن عبدالرحمن أن أbا هريرةa قراء لhm wuxuu أqriyey إd السmاء شhقت saلاad cشhaaye bay ahayd waa tukinayey markaasuu suuradaas u أqriyay id السmاء شhقت faسaجda فيha markuu aيaddii sujuuda soo gaadhuu sujuuday falama انصرفa markii uu ka baxay tiye de waa salaadiina uu dhamaystay ayuu أخbarahم u waramay أنa رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم rasuulkii ilaahay sajada inuu sujuuday fiiha oo inuu arkay rasuulka ilaah oo sujuudaya isaguna rasuulka ilahi kaga dayanayo weli kalaam kuwa inoo dambeeyaa baan leenahay khaasatan markaan cadadkiiya umuuraha sheegayniyo khilaaf meelaha qaarkood culimada dhexdooda jira waxadaثanii ibrahim bn musa qaala akbarana ciisa can اlawsaaciyi xa qaala waxadaثana mحamed ibn musana qaala xadaثana bn abi cadi mحamed ibn ibrahim ibn abi cadi can hishaami kilaahuma haddaba hishaamu dastawa iyo awsaaci labadooduba can yaxya bni abi kaiiri can abi salamata can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam bimilih waa xadiidkan iminkaan ka soo baxnay mid laba mid ah وxdثnا aبوبكر بن أبي شhيبة وعمر النaqid qال xdثnا سفyان بن عyynة عن أيوب بن موسى عن cطاء بن مiناء عن أbي هريرةa qال أنه qاaل سجدnaa waanu sujuudnay mع النبي صلى الله عليه وسلم في إdا السماء انشhqت iyo وqرأ باسم ربك labadaa suuradoodba isagoo aqriyay rasuulkii ilaahay ayuu sujuuday anaguna waanu la sujuudnay وxdثnا محمد بن رمح qال أخبرnا الlayث عن يزيد بن أbي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبدالرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أbي هريرة أنه qاaل bal snadka kolley kalaan baa meel inoo yar dambayn doona muslimna ama shaarixuna uu yar dheerayn doono hadalkii aan yar talkhiisin doono uun hadalkiisa ma soo wada qaadayno laakiin intaanan gaadhin halkaas safan ibnu salaym waxaan filaya inaan kitaabkana hore usoo aragnay waa nin taabiciya waa nin hiqa ah imaam ah caabid ah reer madiine ahaayo xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa mawlihiisa ahaa saa daraaddeed mahadeedna carabo oo ninkaa mawaalidii kaba mid ahaa isaga ay dee walahaasi uba horeeyeen xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf iyo dad kalebana waxbuu kaba wariyaa laakiin waa nin marka la eego cibaadadiisa marka la eego dee cilmina badanna waa lahaa iqana weeye xujo oo imaama laakiin cibaadadiisna cibaado ayay ahayd dee kolley dadkii adugu mi wax kale ma odhan kare oo min khiyaari cibaad illahi saalixuun imaam axmed baa laga soo naqliya kole sira calaam nubalana way kuba sugantae yustashfى maala bixadiiihi waa nin xadiidkiisa caafimaad laguma dalbo oo de wayastanzl اlqadru bidikrihi waa cibaaradii isaga imaam axmed iyo laga soo naqliyo waxay soo naqliyeen isagoo reer madiine ahaa habeenkii maya markay jiilaalka tahay aqalka dushiisa u bixi jiro halkaasuu ku tukan jiray ujeedadu waa si aan u seexanun dhaxanta badan ee madiine leedahay iyo waxyaala hurdo si ay ugaba tagto xagaagiina oo iyadna madiine aada u kurushahayna aqalka dhexdiisu geli jiray oo kale salaad buu la gelayaa si u taagan yahay kolka lugihiisu barari jireen oonu sanado dhanna dhinaca dhulka dhiginba sufaan ibnu cuyeyno kolley raggii wax kaba wariyey ahaa baa wuxuu ihi markuu soo xajay ayuu wuxuu doonay inuu arko la kulmo dadku weydiiyu yihi markii mino la joogo dee mino iyo had iyo goorna waktigaa hore dadkii culimada ahaa xajkan iyo waa la is eegan jiray jihaad kala duwan ma lagaba imanaya dad baa kolkol usoo xaji jiray balaad fulan la kulantid isna waa soo xajaya kolley ama waa soo xaji doona ayaamaha yar baa dhici karta cilmi badan bay ku kala faa'idaysan jireenba waayo ninkii haddana jiha kale u baxaya khaasatan ayaamaha mino oo kale iyabaaba dee furso laga yaabaa inay naqli badanna ay wax ku kala naqliyaan dadku weydiiyo deetaa lagu yihi wax kale waa doondoonne masjidka mino tag khayf markaad tagto minaaradda horteeda un ogo nin odayo oo markaad aragto aad garanayso inuu ilaahay ka cabsanayo waa ninkaasun ilaahay ka cabsanayo wuxu uhi cidba maa weydiine halkii markuu yimi dee kolley taqwada intaa leega isuma qarinayso ayuba markii aan arkayba de waa taas oo waata dee axaadiis ba ay kuwa soo arortay kolkol awliyada ilaahay waa kuwa aladiina idaa ru'uu dukira allahu marka la arko ayaa ilaahay la xusaya waa dee kolley taqwada ayaa haybadeedi iyo nuurkeedii baa muuqanayo waxay yidhaha marka aad aragto ayaad garan inuu ilaahay ka cabsanayo dee si ugu yeelo si ubaabu kula kulmaya ma uguba yimi sufaan ibnu salem cabdiraxmaan waa inoo dambeeya waayo nin baa jira ay isgelayaan imaka cabdiraxmaan kan can cabdiraxmaan ilacraji mawla bani maqzumin can abi hurayrata anahu qaala sajada rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa sujuuday fi ida samaa nshaqat waqra bism waqra bism rabbika labadaas suuradood markii uu aayaddii sujuudda soo gaadhay waana aqriyayay ayuu sujuuday markaa waa meel sujuudeed waana la sujuudaya وxadaثnii xarmlة بن yaحyى qala xadaثna بن wahbi qala aخbaranii cmr بن الxاariث عan cubayd الlahi بn abi jaعfari an ubayd an cabdالرaحman الacraji عan abi hurayrata عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalama mثlah waa xadiid kale un lakiin maxaa jira bal eeg abu hurayra markii hore waxay nooga warinayay cabdالرaحman الأcraj mawlى bani maqsum imikana mawlى bani maqsum lama raacin ee waxaa inooga warinayay isaguna cabdالرaحman الأcraj horta iyada kitaabka in badan waan kusoo aragnay waanan soo maray waxaanu kaba midiyay asaniida abi hurayra kuwooda lagu tiriyo asax aasaniid markay daar kalena ku biireen abuzinaad oo kale uu ku biiree cabdالرaحman ibn hurmuz nin la yidhaaho oo alacrajna alacrajna waa ku shiro kitaabkaynu in badan taa kuba soo aragnay waana dee marka la eege sanadkiisaasi abuzinaad can cabdiraحmaan بن murسى عن الأعرج عن أbي هurayرata waa أصح الأسانيd ama أسانيda أbي هurayre kuwooda ugu heer sareeye ayuu kaasi kaba mid yahay waa nin caalimo isagu أxaadiiث badan abu da-ud kunyadiisu ay tahay oo rabيcaة بن xaris baanu mawlihiisa ahaa kaasi waa mid waana ninka dambe ama ninka hore cabdالرaحman iبnu sacad baa la yidhaah waa laba nin oo eg mid kasta waa cabdالرaحman الأعraj waan kala soocaynaa un ka hore waa kaa la yihi mawlaa bani maqzuum waxaana la yidhaha cabdiraxmaan ibnu sacad oo de kol kol almuqcadna si wuxuu curyaan ahaa de waa kay markay la garay inuu hayayo inuu curyaan ahaa kunyadiisa abu axmed baa la yidhaahayo muslim kitaabki waa nin axaadiis yar muslim kitaabkiisana xadiidkan unbuu ku leeyahay arrinka jirtaa xadiidkan bay ku kulmeen labadooduba midi kitaabku ku badan yahay oo waa ka dambe midna oo waa cabdiraxmaan ibnu hurmus midna waa halkan oo keliya un xadiidkan oo keliya un weeye waa nin axaadiis yarba axaadiiiisu sidiisaba ay u yar tahay muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahy waa abu hurayre kaba warinaye sujuudu sahwiga iyo intan kuma tacalluqsano waa kaa mawlaa bani maqsuum labadooduba waa taabiciintii magacii baa kulmay acrajna bay ku kulmeen waa mawaalidii labaduba abu hurayre ka wada warinayaan xadiid keliya wada wariyeno maanta xadiid keliyana way wada wariyaan lakin bal markaa taas weeye kolleyna sharax cidda haysato kalamku waa yar dheer yahay waa khulaasadii bal taas oo sidaanu yar kala socno xadiidkuna waa kii hore waxadaثna cubaydullahi bn mucaadin ومحamed بn cabdالlah عlى qal xadaثna المctamir can abihi abihi sulayman ibn darkhan weeye sulayman taymi عن بكر عن أبي الرافع بكر المزني waa rag aynu soo wada argna عن أبي الرافع قال وxuu hi أبوالرافع سلمان صلayت waan تukaday معa أبي هريرةa أبي هريرة mعيسى mعيس صلاة الcتمةi صلاada عشhاaي baan تukaday kلay الcتمة waa lfdii dee cربي qبل الإسلام ba ay استعmaali jireen وktigan عشhaayigii ama marka شhaacu madoobaado ee عشhaaي galo weeye شhفqu uu qarsoomo ilaa habeenka huludkiisa hore waa intaa salaada cishayna ee waktigeeda ikhtiyaar ama waktigeedu joogo ama waktigeeda mukhtaarkii ayaa alcatama laba yidhaahaa waa habeenkaa dee markaa uu habeenku madoobaado un ilaa huludkiisa hore ayay catamo odhanayeen kolkol dee waktigaa adigu de mooyo culimadeenu kolkol bay dee geenmaalkii una waktigaa dee geela lamaalo un bay taas kaba cabirayeen waxaa jirtay xadiid baa kusoo aroray nahyi ah in salaada cishaaye catama lagu magacaabo sababtuna lafdigan baa lafdigaa jaahiliga ah lafdigii dee qur-aankana inoogu yimi sunaana inoogu sugnaaday waa alcishaa in laba yidhaaho laakiin waaba tan oo halkana waa kawan isticmaalay bal dee axaadiista rasuulka ilaahay inoogaba sugan oo dee xadiidkii bal matalan xagga cishaaga iyo subaxa iyo fadiiladiisa walow yaclamuuna ma fi lcatamati wasubxi waa rasuulka ilaahay xadiidkii oo uu ku soo aroorayna uu jira markaa taasi waxay noo caddaynaysaa u nahyigaa yimi inuu nahyigu tanziih yahay si dee lafdigan islaamiga loo ilaaliyo cibaarada horena la isaga daaye ee laakiin aanu xad taxriim gaadhsiisayn oo ruuxii catamo yidhi aanu dembi ku dhacahayn nahyigu waa litanziihun waayo rasuulka ilahi baaba salawaat ullahi wasalaamu calayh bal dee taas axaadiistiisa qaar ay nooguma timi bal nahyigaa litanziihaan leenahay faqara wuxuu aqriyey abu hurayra salaada cishaayna weeye ida asamaa nshaqat fasajada fiiha markuu soo gaadhay waxa weeyaan waidaa quri'a calayhum lqur'aanu laa yasuduun ayuu sujuuday faqultu lahu waxaan ku idhi markii salaadii laga baxay ma hadihi sajdatu sujuudani maxay tahay dee muu arag dadka loo sujuudaya faqaala wuxuu yihi markaa abu hurayra sajadtu waan sujuuday biha waa sajdadan salaadyadoo ida samaa nshaqat salaad dabadeedna way ahayde خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم gadaشhii أنو ku تukanayo intuu أqriyay buu sujuudo ana waan la sujuuday فلا زاaل kama suulayo أسud بها inaan sujuudo حatىa ألقاaه ilaan laba kulmo وqال بن عبدالأعلى isagu iبن عبدالأعلى waa labadii شheekee مسلم lahaa mid ahaan ba riwaayadiisa مxوu ku yihi فلا زاaل أسjud halkan o أسud بhada فلا أزاaل أسjudها bal aan sii raaciy oo duruqda kale xadiisku leeyahay xadaثanي cمr النaqd qaala xadaثana ciise بن yuنuس qaala wuxuu ihi mslim baale xadaثana abu kamilin qaala xadaثana yزيd yaعnي بn زuraycin qaala وxadaثana أحmed بn cabdة qaala xadaثana slayman سlayman بn أkdr waa nin ثiqa isaguna oo koley atbaacu taabiciintii raggoodii damba kulhm dhammaantood haddaba raggaa saddexdii waa sulaym بn أkdr ciise bnu yunus yaziid ibnu zurc intaasba weeye dhammaantood can itaymiyi taymigii bay ka wariyeen bihadal isnaadi waa isnaadkan aynu taymi ayaa dee aynu soo aragnay weye laakiin dee taymiimiyu inoogu sugnaa markii hore eg xadaثana اmuctamiru can abihi can bakri can abi raaficin un baabay ahayd imikana waxa weeye waa halkii ay sanadka hore ku kulmayeen oo ujeedadu ni raggii hore ee muslim cubaydullahi ibn mucaad iyo moxamed ibn cabdilcala iyo raggan dambe camrun naaqid ama dee raggan le duruqdan saddexdee dambe waxay ku kulmayaan weeye xadiidka sanadkiisa isugu imanayaan taymi marka taymiya wixii ka dambeeyey ayaynu xadiidkii dee bihadal isnaadi ay kuba dhacaysaa waxay kaga duwan yihiin kuwan dambe ku hor inoo sheegayaaye laakiin carabkana waan ku dhuftay dee waxa la arkaa dadka badankooda may baraarugin markan sheegayey xadaثana اmuctamiru can abihi ayaan ihi waa sulayman ibnu darkhani taymi waa sulaymanu taymi ayaa muctamir oo dee horey nuu soo aragnay muctamir isagoo abihi ka warinaya abihiina waa ninkii caalimka ahaa ee caabidka ahaa ee taabiciintii sulaymanu taymi ama sulayman ibnu darkhan taymkana waxaan ihi waa dhexdegay un reerka kama dhalane oo reerka kama dhalan haddaba waxa weeyaan muctamir baa markaa hore ka wariyey aabihii imikana saddexdan ee dambe ayaa ka warinaya sulayman utaymi oo muctamir bay la siman yihiin bihada isnaadna waa taymi wixii ka dambeeyey ama aabbaha wixii ka dambeeyey hayra lakina anahum kuwan dambe ee sulayman utaymi iyaguna xadiidka ka wariyey lam yaquluu may odhan khalfa abilqaasimi sala اllahu alayh wasalam taas may odhan ee laakiin de waa taa markii horeba wuxuu u daliishanayay taa inay ahayd bo وxadثnي محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شعبة عن cضاء بن أbي maymuنة عن أbي rاaفع أbي rاaفع qال wuxuu hi أbو rاaفع رأyت أbا هurيرaة أbا هurيرa arko ysud sujuudaya في إdا الsmاء شhqت mه de waa halkii sujuuda faqultu waxaan ihi tasjudu fiiha atasjudu fiiha halkaa markaad akrido miyaad sujuudaysaa faqaala wuxuu uhi nacam ha ra'aytu waxaan arkay khaliilii khaliilkay sala allahu alayh wasalam hore inuu soo aragnay rasuulkii alo dee anigu khaliil dhammaantii ilaahay baan beri uga noqonaya khaliil rabbigay baan ahayba ilahay baa iga yeeshee tani waa xaggooda iyaga xaggooda xaggiisa maaha isaga ale abu hurayra isaga khaliilkiisii u ahaa eerarka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa ku yihi haddaan cid khaliil kaba dhiganaya abubakr baan kaba dhigan ee waa jaanibkooda weeye taniye ra-aytu khaliilii salى اllahu alayh wasalam yasudu fiiha falaa azaalu kama suulayo asudu fiiha suuradan markaan akriyo inaan sujuudo xataa alqaahu ilaa rasuulka ilaahi la kulmayon ka dhimanayo qaala shucbatu qultu waxaa ihi annabiya salى اllahu alayh wasalam shucbaa odhanayo cada ibn abi maymuuno ka odhanayo isagoo abiraafic kasii wariyey ma rasuulku u jeedaa qaala wuxuu nacam ha oo khaliilka wuxuu ula jeedaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh bal xadiidkii waan tiraacino kolley xukumkii sujuudda horean usoo horreysiinay xadiidkan ah rasuulka ilaahay inta lagu dul aqriyey suuratu najmi inaanu sujuudina adiladii inaanu waajib ahayn sujuuddaa tilaawo ayay tahay laakiin dee waxa weeyaan kolley ruuxii muslimkaa inuu ilaaliyo marka uu qur'aan aqriyo waa shay aad iyo aada u mudanoo horeynu u soo aragnay weliba kitaabka bilowyadiisii kitaabuliimaan ba waxaan kusoo aragnay xadiid waynu soo marray kitaabkaan kusoo marray kitaabuliimaan meelihii hore halkii imaamkii bal ruuxii salaada ka tagay in kafir laguba idlaaqaya baabku uba dhigtay cunwaankii sidaas ahaa ibnu aadam marka uu aayadda sujuudda aqriyo ee uu sujuudo ictazala shaydaanu yabki shaydaankaa fogaanaya isagoo ooya markaasaa muxuu odhanayaa yaa waylahu umira bnu aadama sujuuda fasajada falahu اljanna ibnu aadam sujuud baa la amray markaasuu sujuudo jan uu leeyahay wa umirtu bisujuudi faabaytu faliya naar facasaytu faliya naar anigana sujuud baa lay amro oo sujuudaankay ka nixinaysaa ka cadhaysiinaysaa wuxuu kuna lacnada ku mutay anigana sujuud baa lay amray oo waan diidayo taasaa naar kuba mutay taasuu odhanayaayo dee bal arrinkaas waa tarkiib weyn oo inoogu sugan inaan bal matalan sujuudda ilaalino oo de markaa aan qur-aanka aqrino bal taasi iyada waa mid arrinta kale iyada halkan inooguma sugani bal xagga marka la eego tirada dee inay qur-aanka sujuudu tilaawa ay jirto waa shay sugan oo waa waxaa lagu ijmaacsanya saan soo maray laakiin xagga cadadkoo kale ayaa culimada ikhtilaaf jira marka aimada qaarkood sida maalikiyada iyo suuratunajmi iyo inta ka hooseysa ama intan mufasal la yidhaaho xisbigaa mufasal la yidhaaho ama dee inaga agteena soomaaliya ama culimada la odhan jiray subaca khamiisyeed ay ka cabiri jireen waa subaca khamiisyeed taa soomaalida laga cabiri jiray waa soomaalidu subaxa khamiiseed bay odhan jireen bal waa xujuraad iyo wixii ka hooseeyey ama waa qaaf iyo waxa ka hooseeya cala raajix mufasalkaas buu noqonaya laakiin innaga markay la eego soomaali egteed dee culimadu dadkay subaxa khamiiseed odhan jireen xujuraad buu ka bilaabmaa waana aqwaasha mufasal jira mid kaba mid ah in bal dee aqwaasha intaa way kaba badan tahay ayaa wuxuu qabaa maalikiyadoo kale ama imaam malikiya inaan wax sujuudi kuba sugnayn marka haddii taa la yidhaaho bal waxa weeyaan sujuudda dee saadna aanay sugin xasna ay laba sujuudood u sugaan koob iyo toban baa markaa soo baxaya xagga bal markaa mufasalna iyagu waxay leeyihin axaadiisan aan hayno waktigii horey ahayd oo horey ahayde markii dambe waa la nasakhayba kolley wax naska tilmaamaya oo keenayaana ma jirte xadiiskan imika aan soo aragnay zayd ibnu haabit lahaa rasuulka ilaahay baan ku dul aqriyey markaasaan u sujuudin ayay ka dhigeen inuu yahay naasikba oo tii hore la nasakho wakaa rasuulka ilaahay ba sujuudi waayo markaa sujuudahaasi way nasakhan yihiin laakiin muhimka waxa weeyaan xadiidkaasna waxaan ihi wuxuu daliil u yahay sujuuddu inaanay waajib ahayn bal iyagu hadday leeyihin markii hore ahayd maka oo markii dambe waa la nasakho camalkii reer madiina taasoo mustamir kuba noqday waatana abu hurayra oo reer madiine ahaa bal mar dambe rasuulka ilaahay laba kulmay ayaa axaadiisan inoo warinaya sunadii toddobaadna wayd mana aha wax maraasiibtii saxaabada aan kaba dhigno waa wixii uu joogo rasuulka ilaahay kaba arkay bal markaa waxaan leenahay naski halkan baabkii ma aha waana qowl marjuuxuu noqon ee mufasal saddex sujuudood baa kuba suganoo waa najmi iyo ida samaa shaqti iqrab isma rabbik oon lababa hayno taa kalena waa taasi xadiidkan dee zaydna waxaan ku xambaaraynaa un libayaan iljawaaz oo inaanay dee waajib ahayne bal taasba weeyaan oo waxaan leenahay imaka naasik ma jira halkaas marka waxaa jirta aimada qaarkood waa nasta kolley qowl madhabta ku sugan shaaficiye weeye axmediyana shan iyo toban sujuudood bay kaba dhigaan macnaa shan iyo toban sujuudood waa sujuudda saad ku sugan baa lagu daraa taasaa shan iyo toban noqon sujuudda labaad ee xajna waa la tiriyaa kolley shaaficiyada agteeda xajna way tiriyaan iyo dee culimo kaleba xajna way tiriyaan labada sujuudood saadna waxay ka dhigeen sujuud shukri inay ahayd oo sida dee bukhaariba ku sugan ibnu cabaas laysat ibnu cazaa'imi sujuud inuu lahaa tawba nebi inay tahay oo marka aan taa la tirin mufasalna la tiriyo afar iyo toban bay noqon oo kale afar iyo toban ayay noqonaysaa marka dee kuwaasoo dhan iyada la sugo qolaynaba shan iyo toban bay kaba dhigaan de waanay jiraan imika culimada qaarkood aan talabaadin aan sugin iyagoo mufasal sugay aan talabaad ee xaj suginoo iyaduna haddii saad lagu darana afar iyo toban bay noqon haddii laga reebana saddex iyo toban bay noqon ama amaakintu dee kolley waa amaakin iska macruufa oo markay dee aayaddan sujuudu dhamaato weeye isku laftiyana maaha barhkood baa khabar ku yimi barhkood baa amar sujuudeed kuba yimi oo kale allahuma suuratu fusilat ayaa culimada qaarkoodna ay idhaahaan in kuntum iyahu tacbuduun aayadda toddobiyo soddonaad marka la dhameeyaa la sujuudaya intooda badanna waxay idhaahaan aayadda ka dambaysa un wahum laa yas'amuuna dabadeed bay sujuudu tahay bal taasba weeye arrinta kale iyadna halkan jirtaa waxa weeyaan jamaahiir alculamaa baan leeyahay dee kolley ibnu cumar oo kale waa jiraan shacbi oo kale waa jiraan dadkooba waan soo reebi karnaaye laakiin culimada mucdamkood iyo caamadoodu sujuuddii tilaawada waxay ka dhigaan wixii salaadii u baahnayd inay u baahan tahay macnaa inuu ruuxu mutadahir yahay horta dee nijaasi ay jirin dahaaro qabo wayse qabo cawradiisa ay asturan tahay bal taas oo kale xagga marka la eego nafli oo kale haddii lagalaba dhigo dee isagoo wax fuushan waa sujuudi karaa bal matala ama waa ishaari karaaye bal horta waa ta uguba ahamsan taas oo kale istiqbaalkii qiblada marka aan dee xaalo safar iyo waxyaalo sidaas aan ahayn bal taas bay kaba dhigaan oo markaa taasi waxay ka dhigan tahay ruuxu hadduu korkaba qur-aankii ka aqriyayey oonu wayse qabin isagu wayse qabin iyada markaa dee ma sujuudayo ma sujuudayo walow kii dhagaysanayo uu sujuudayo isagu ma sujuudayo taas bay jira waana jiraan ibnu cumar oo kale iyo isagoo dee la arkay inuu kaajo oonu weysaysano uu sujuuday taas waa lasoo naqliya malaa shacbina qowl uu leeyahay weeye laakiin waxaan leenahay taas bay iyagu waxa weeyaan arrin kaloo muhima iyadna jirto kolley halkan oo kale sujuuddii markay salaad dhexdee tahay dee ruuxu takbiirna uu ku foorarsanaya takbiirna uu kaga soo kacaya hadduu salaad dhexdeed sujuudayey oo dee saas oo kale maamuumkina waa raacaya o rasuulka ilaahi dee subaxa jumca waa sujuuday isaga markuu dee aqriyaya aayaddaa sujuudeed halo bacd alculamaa haddii dee meeshii takhliidoo dadku aanay waxaa garanayn sa kaba soo qaado dad aan ba arkayn un laba soconayo jirto bal tashuush imanayo ay linadar leeyihiin bal muhimku taa wey laakiin markay khaarij aلsalaa tahay aan idhaahnana umuurahaas waa la eegayaaba la eegayo barhkood aanay khilaaf kelin lakin khilaaf kolle waa jirayaaye maxaa la yeelayaa oo kale horta markaan naska eegno ama nusuusta waxaan hayno abu da-ud iyo baa wariyey ee takbiir lagu fooronsado taasi xadiidkeedii waa inoo jira abu da-udna way wariyeenoo allahu akbar ruux waa odhanaya laakiin intaa wax ka ba dambeeya soo tooskaoo kale oo allahu akbar ah ama assalaamu calaykum oo la yidhaaho waxna soo imaka halkan iyada taas jira ma jiro salaada dhexdeeda iyada takbiir labaad waa lagu soo kacaya laakiin taasi ma jirto waana jira dee culimada culimada koley de way jiraana oo iyagoo salaada ama de si waxay umuuro kaloo de baab qiyaasna ay geliyeen oo le takbiir dambe oo lagu soo toosayaa waa jira tasliimina way jirtaa dee kolley salaad badna maaha tani waa sujuuda kale ee mufradada ah bal taas oo kale haddii markaa la yidhaha tasliim bay leedahay sia dee fuqaha kala duwan ay qowlkoodu uu yahay laba yidhaaho takbiirtii horea takbiiratuxraam noqonaysa haddii laakiin aan idhaahno imika waxa weeyaan wax dambe ma laha takbiirta hore maaha takbiirat ixraam maaha takbiir dee wax lagu gudaga lakiin waa takbiirtii huwiyiga ama foorarsiga un takbiirtaas bay noqonaysaa marka laakiin salaam iyo waxyaalo la yidhaho dee tii hore markaa takbiir ixraam noqontana waa tii lagaba baxayay bal waxaan leynaha wax naso ama wax daliila oon takbiirtaa hore ahayn oo dee aan haynana asal ahaan maba jirto oo dee bal waxaan leynaha wax lagu kaaftoomaya un takbiirta hore huwiyiga kol haddii aanay ahayn salaam dambena ma laha takbiir dambena ma laha kol haddii aanay ahayn iyada taas oo kale xagga iyada waxa la odhanayo dee kolley tasbiixdiina waa la odhanayaa bal umuuro kale oo de kolley soo yar aroorayna way jiraano sida sajada waji aladii khalaqa washaqa samcahu wabasarahu iyo allahuma اktubnii biha cindaka ajran iyo kolley bal taasi waxaa la arkaa idinkaa yar baxsin doona iyadoo dee mala nin madaamkiina meesha uu jiray xadiiskuna qeybde markaa rasuulka ilaahay loo sheegayo la arkay haddana isagoo rasuulka ilaahay aqriyayu lahaa geed la sujuuday baa san aqriyaye bal waktiga casharka si ugu socdo bal umuurihii ansilaha isku baraarujiya taasuba wey baabu صifati اljuluusi fi salaati wuxuu u baabaysan yahay fadhiga salaada dhexdeeda la fadhiisanayay kayfiyadiisa ama sifadii waa ujeedadu markan atixiyaadka loo fadhiisanayo imika kaa weyo ka inoo imanaya julus baydan sajateyn aliqca iyo waxyaalo waynu soo maray ee imika waa halkan wa kayfiyati wadci lyadayni iyo labada gacmood wadcigooda ama dejintooda kayfiyadeed cala alfakideyn labada boodo korkooda oo markaa ruuxu atixiyaad u fadhiisto waa atixiyaadkii baan imika leenahay horta bal siduu ufadhiisanayo iyadu waa mid iyadoo hadda waxyaale inoo horeeyeen taas aynu soo aragnay arinta aan hore inoogu horeyna labada gacmood halkee la dhigayaa khaasatan labada lugood seebuu u saaraya ama labadiisa bowda iyo teebuu usaaraya umuurahaasaa baabka inooguba imanaysa xadaثna mحamed iبn mcmr iبn ribciyin اlqaysiy qaala xadaثna abu hishaamid اlmakzumiy almugiiraة bn slma la yidhaha abu hishaamkan عن عبدالواحد وهو بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري ويaan o dee adgu taaبiعinta yaryarayda awogina waa صحaaبiba قال حدثني عاmر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عمر بن عبدالله ba aبيه عبدالله بن الزبير kaba waramaya xadيiثkan inooga soo نqlinaya قاaل وxu uhi عبدالله بن الزبير كاna وxuu a رsuuل اللhi رasuulka ilaahi صلى الله عليه وسلم إdا قacda marka uu fadhiisto في الصلاaةi salaada dhexdeeda jacala oo manaa atixyaadka uu fadhiisto jacala waa dhigi jiray oo waa yeeli jiray baan ujeedaa qadamahu lugtiisa alyusrى waa inta hore un ee qadamka qadamkiisaas alyusrى bidx bayna fakidihi wa saaqih bowdadiisa iyo kubkiisa dhexdooda ayuu yeelayay oo farasha uu goglayey qadamahu qadamkiisa alyumna midigna uu goglayay wadaca waa dhigaya yadahu gacantiisa alyusraa bidix iyadoon laabnayn faruhu ay kala baxsan yihiin ayuu calaa rakbati lyusraa jilibkiisa bidix korkeeda korkiisa yeelayay wadaca waanu dhigaya yadahu gacantiisa alyumna midig say noo soo socotona way faruhu dee intooda badani waa la laabayaaye calaa fakidihi bowdadiisa alyumna midig korkeeda ayuu dhigayay waa shaara waanu ishaarayay isagoo taagaya biasbicihi fartiisa ama biisbacihi fartiisa fartutay tahayna ee waaba inoo dambaysa haddii la idhaaho riwaayada dambe ayay inooguba imanaysaa bal lafdiga dambena aan gaadha horta xadaثna qtaybatu qaala xadaثna laysan can ibni cajlaana قال وxadثna abubكر بن أbي شhayبة واللفظ lah qاaل xadثna أbو khالد الأحmر وسليمان بن حyاn marar soo aragnay عن بن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أbيه qاaل أنه qاaل kاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa إdaa qacda marka uu fadhiistay yadcو anaa isagoo aتaxiyaadsanaya ee duca way ku jirtaaba aتaxiyaadkii haddii aynaan ducada dambeba laislaba gaadhin bana asalaamun calayka iyo assalaamu calayna iyo waa duco iyaguba waa duco gees kalena ammaantu ee waxaa lagu helaa wixii duco laguma heliye wax ka weyn baaba laguma helaaba taasba haddaba yadcu macnaa yatashahadu wadaca waa dhigaya yadahu gacantiisa alyumnaa midig calaa fakidihi اlyumnaa bowdadiisa midig buu korkeed saa u saarayay wayadahu gacantiisa alyusraa bidixna calaa fakidihi lyusra bowdadiisa bidix buu dul dhigayey de kollayna in waana de ama in bowdada intooda badan ha saarnaatee jiribkana waa gaadhsiinaya ama waa ku dhaweynaye waa shaara waanu ishaarayey waa de isagoo taagaya ee isbicihi fartiisa asabaabati sabaabada la ydhaah waa laftii dee qabla alislaam baa farta murdisada loo isticmaali jiray oo sabaaba waxay idhaaheen de liannahaa tushaar yushaaru biha cinda asabi walmukhaasama marka la doodayo ama la caytamayo ayaaba la isku fiiqayo taas bay waa tii wax caayeysay ama sabaabay idhaaheen e waxaana ah almusabixana waaba magac islaami oo cinda tasbiix iyo cinda tawxiid iyo cinda tanzih illahi subxaana watacaala ayaaba la ishaarayo taas baana musabixa iyo magac waa lafti islaamiya weeye almusabixa taa horena waa lafdigaa hore ee dee carabiba ay odhan jirtay haddaba fartiisaas sabaaba ama murdisada ayuu waxa weeyaan ishaarayey macnaa waa taagaya weeyaanu wadaca waa dhigayay ibhaamahu suulkiisa calaa asbicihi fartiisa isbacihi iyo usbicihi kole ilaa luqaad toban ay gaadhsiiyaanbe alwasta fartiisa dhean fardhexadiisaas ayuu duldhigayay suulkiisa wa yulqimu waa laqsiinayay hamaasi wuxuu afka u gelinaya oo kale haddii la idhaha yulqimu waa afku luqmadii u geliyey macnaa kafahu kafkiisa alyusraa bidex rukbatahu jiribkiisao jiribkuu kaba dhigaya si waxa dee kafkii la dhex geliyo kaleo markaa inuu farihii soo yar dhaadhicinayay oo jiribkii kusoo yar laabayay ayay noqonaysaa intuu farihii hore u yar dhigo oo jiribkii afka saa ugu soo laabo bal xadiidku iyada axaadiid kalena way noo dambaysaa way noo socon doontaa in sha allahu tacaala meelo ayaa harta ku yar joogsi leh riwaayadan waa xadiid keliya ubaan eegnay labadiisii dariiqee lafdiga hore haddaan eegoon ku laabmo idaa qacada fi salaati jacala qadamahu lyusra bayna fakidihi wa saaqih waa san sadee mutunta intan arkay badankooda kuba sugnayd ama sharaxyada qaarkood allahuma in qurdubi oo kale walow dee uu kitaabka ikhtisaariyey axaadiista qaar buu markaa kaba tegaya waa talkhiis kii buu sharax fiican dib ugu sharxay almufhim kuba magacaabay isagu matiga uu soo dhigtay ayaa laftigiisu muxuu ahaaba taxta fakidihi wasaaqih halkan beyna fakidihi wasaaqih saaqa iyo fakidka hoostooda ayuu qadamkiisa yeelayay marka iyada tani waxay noqonaysaa un kolley oo habkani uu noqonayaa khaasatan tawarugii weeye oo ruuxa markaa aynu tawarug ama sinta dhulka la dhigayo ee saaqay qadamkii bidix wuxuu hoos gelayaa bawdadii iyo kubkiiba waa hoos maraya ama waa hoos gelaya walow laftigan dhexdooduu yeeli jiray haddaan de say badhin shuraaxda qaarkood ay ka dhigaan si xaalo marar dhacday aanay noqon oo in la yidhaaho saaqiyo wuxuu kala dhex gelaya ama fakidkii oo kale oo xaalo laga yaabaa inay adkaanayso si bal laakiin waxay kuma wada fasireen tawarugii un oo tawaruga si ay ugu fasireenna markaa wuxuu noqon marka uu dee ruuxii uu fadhiisto atixiyaadkii uba fadhiisto qadamkiisii bidix ayaa hoos maraya uun hoos gelaya bowdadiisii iyo saaqiisii midig ayuu hoostoodii oo markaa sinigtii ayuu dhulka saaraya waa tawarugii bay noqon orana bal markaa kolley waxba inoo horeeye taasi iyada waa mid oo bal ishkaal sidaasi ma jiro walow cibaadadan bayna fakidi wasaaqi ee mutunta ku sugan dee aanay badanku shuraaxdiina aanay taaban allaama mid baan arkay sharax alkawkabulwahaaj la idhaah leh waaba intaasay xaalaadka qaarkood ama dee ay dhacday un waktiyada qaarkood ay dhacday macnuhu waxaan ku fasiraynaa un waa tawarugii qadamkiina markuu hoos iyaga labadoodiiba dee ka hooseeyo si wax dhexdoodiina waa ku sugan yahay waana ka hooseeyaay waayo de markay bowdadna qadamkii kalena ama saaqina soo laabaya qadamkiina kolley waana dhexdoodii waana hoostoodii bal taasi waa tawarugii baan kaba dhignay laakiin arrin baa jirta halkan ah wafarasha qadamahu lyumna oo markuu lugtiisii bidix ama ma goglan be aan idhi waa tawarugii lugtii midig muu taagin isagoo farihiina qiblada u jeedinaya ee waa iyadiina goglay bay tahay taas baad waxaana jirta de bukhaari iyo kayrkiina axaadiis kala duwan inoogu sugan ibnu cumar iyo qolooyin kaleba ay wariyeen rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu sidaa taxiyaadkaa u fadhiiso ama xataa abu xumayd iyo xadiidkiisii tawaruguna uu kuba sugnaa ee taa uu laba yimaado inuu taagi jiray qadamkiisan uu taagi jiray waa taagi jiray ee inay gogli jiru isagana jiifin jiray taas axaadiidtaa kale inooguma sugna xadiidkana waa inoogu sugan yahay marka barkood baa waxay kaba dhigeen sunuhu waxa weeye fi lqadam اlyumna inay taagnaato itifaaq اculamaa taas bay kaba dhigeen axaadiis kala duwanna taa way kuba timo bukhaari iyo keyrkiiba kuba sugan markaasay halkan barhkood kaba dhigeen si waham dhaxay ay tahay oo sawaabku iyo in la yidhaha halkan waa farasha bedelkeeda waa nasaba si axaadiisii kale u waafaqo laakiin nusqooyinka muslim oo dhamaystana ay isku waafaqeen nusko si kale ku timi ma jirto markaa waxaanay adigu culimadu halkan raajax yeelaanuun taasi si sunno ahayd haba noqoto e laakiin tanna waa libayaan iljawaas buu ula yimi rasuulka ilaahayna dadkan inoo soo tilmaamay si uu fadhiistay iyo umuurahaasi ee maalin keliya ma ay ka wada warramayne waa waqtiyo kala duwan iyo axwaal kala duwan si ay kuba arkeen bal markaa waxa weeyaan walow sida mustaxabkii ay tahay inuu gacan fariid la taago ay tahay haddana waxaaba dhici karta ruuxa in ama san dee miqriska oo kale xanuunkan ay idhahaan ama dee ay faruba xanuunayaan un taagi karayn baa dhici karta inaanu sidaa qaban karayn marka haddii uu la goglo uu iyadiina jeefiyo waa dee tan waa shay libayaan iljawaazba ama ruuxii u baahday si kale aanay noqonayn si ibnu cumarba dee waktigii markii xaadisadii khaybar ku dhacay dabadeed waxyaalahan lama iman karayn isagoo sunahan cadaynaya markii la yidhi sidaada adba u fadhiisataaba muxuu yihi ina rijlaya laa taxmalaani labadeeda logood saas ma qabanayaan oo saa uma dhigi karo marka wixii dee bal matalan xaalo ah taas waa sax haddii kaloo libayaan jawas ruuxuu saa yidhaahana dee waajib may ahayn ee wuxun bay ahayd sida mustaxabkaa bal taas iyadoon xadiidkii aan la odhan wahan baa dhacay ama qalad baa dhacay halkan waa intaas wey bal ama umuuraha kale ee gacmaha halka la dhigayo bal riwaayada dambe haddaan eegno waxaa inoogu sugnaa gacantii midig bowdada midig baa la dul dhigayaa de waana mawdiceedii laba dhigayay walow dee la laabi doono ay laabayo faraa bal fartaa musabixada mooye gacantii bidixna bowdada korkeedaa la dhigayaaye laakiin waxa soo socoto lafdiga dambe dhacay wayulqimu kafahu lyusra rukbatahu marka taasi waxa ay tahay kollay dee iyadoon lafdigan yulqimuna aan axaadiista kale watay noogu sugane marka uu ruuxu gacanta bidix duldhigaya bowdadiisan kollay faru way kala baxsan yihin iyada lalama laabayo waayo waa siday dee axaadiistu inooguma timi ha kala baxsadee meel dambe ma dhigayo bowdadii un baan duldhigay ahay wuxuu kusoo dhaweynayaa jilibkii oo ama markaa dee jilibkiibaabuu duldhigi laftigan isuu keenayana horaabuu usoo dhigayaayo waa iyadoo xataa ay wax dhaadhaceen farii oo si wax dee matalan ilqaamka ilqaamku waa wa wax afka loo geliyo o kale si wax rukmadii halkan oo kale la geliyay oo kale markay kusoo laabanto ay noqoto bal matalan hadduu saa kitaabkaa yahay iyadoo saas la duldhiga waa duldhigi un bay noqon laakiin ilqaamku wuxuu noqonaya iyadoo fari ay soo yar dhaadhacaan jiribka korkiisii oo isan usoo laabmaan waana san de xadiidka markaa waana axwaal waana wix isku dhown xaalooyin noo jaa-iza weeye taasi iyada waa mid xagga waxaa inooguma sugan wadaca ibhaamahu calaa isbicihi lwasطa ibhaamkii ayaa horta fartan midig faraheedu way laabnaanayaan waa la laabaya waana tanu waa ashaara b marka hore biasbici sabaabo iyada waa la ishaari ishaaradaasna in dee kolley culimada qaarkood waxaabay kaba dhigaan waqtiga tawxiidka marka lasoo gaadho un si hadalkii lagu dhawaaqayay tawxiidka ictiqaadkii iyo ficilka ay u wada socdaan waa ishaara ila tawxiid iyo tanziiha ilaahay markaa in la ishaarayo dee bacd alculamana qowlkoodu waa in min bidaayati tashahudba ay taagnaanayso bal matalan ay taagnaanayso umuuruna marta wax saas oo sariixi ma jiro walow dee waxyaala ay halkaa dambana kuba soo arooreen culimada qowlkoodu taa ay jirta kolley wax sariixi ma jirte axaadiista qaarkood daahirkooduna waa bal barhkood baaba inoo yar soo socdee waa si min albidaayaba taagnidaasi ay imanayso bal waa ishaaradii un laakiin halkan ah suulka ayuu duldhigayey isbiciisan dhexe horta iyadoo ay faruhu kala baxsan yihiin dhudhig ma dhacayso oo dee lama dudhigi karo farihii oo fidsan suulkii lama dudhigi karayo fardhexad iyo farihi way laaban yihiin weeye haddaba laabnidaas baaba dee markaa ima kasta naftigan ah buldhiggii wuxuu noqonayaa iyadoo suulkii uu tan dul qabto halkan dusheedii laba dhigo waxaana jirta xadiid dee waa'il ibnu xujri warinayey oo ahaa waxalaqa bayna ibhaamihi walwusta iyadoo la xaliiqiyo fartani way taagantahy labadani way laabayiin labadana afka la ysu saaro xalqo oo kale lagaba dhigo bal taasna waa kayfiye iyadana xadiidkuba yimi tan daahirkeedu waa iyadoo sidan loo duldhigayo loo duldhigayo kayfiye kalena way noo socotaayo bal waxaan odhanayna waxyaalahaas oo dhimo wada jaa-isba laakiin suni waxa weeyaan waa fari in lawada in la laabo ama dhammaantood ha la wada laabo oo dee bal masalan markaas suulkuna tan kale un hoosteeda haba galo ama fardhaxadii hadul fuulo waa xaalaad iska wada jaa-isa waana kayfiyaad kala duwan oo axaadiisii nooguma suganoo aan idhaahno taasaan ka tegaynaa tanna waan laba imanaynaayo wixii waa xaalo ikhtiyaar baan leenahaybe bal markaa taasba weeyo imaka lafdiga inta taa inoogu sugan xadiidkan kaasba weeye axaadiid kalena waa kuwan وحدثني محمد بن الرافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن الرافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان وحوها إذا جلس مركه فريسة في الصلاة صلاة لحديدة أتحيات فريسة وضع وادقي يديه لوديس قعمود calaa rukbatay labada jirib ayuu dhigayaa waa jilbaha maaha bawdada xagga dambe ma dhigahayn ee waa kusoo dhaweynaya kolley wax bawdadii kamid a gacmi markaa way saaran yihiin ee laakiin jilbihiisu korkeeda dhigayay walow riwaayada ibnu zubayr ziyaadaba ay noogu sugnayd wa yulqi mukafahudan taas alyusra rukbatowdu ay macno keenaysay wa rafaca waa kor yeelayay isbacahu fartiisa alyumna midig alati taasoo tali ku xigta alibhaama suulka ku xigta waa fartan musabixada ama sababada fadacaa biha waa ku ducaysanayay ducada halkani waa ku ducaysanaydu waa dee tahliishan iyo tan lalaba imanayo ayaaba taan tashahudkiiba marka horeba duca kuba fasirnay waa ku ducaysanaya yatahallalu biha weeye oo khayr ducaai ducaaء ywmi carafo afdal ma qultu ana wالnabiyuna min qabli laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah taas baa rasuulka ilahi duca u yihi waaba tii ugu khayrka badnayd ammaantaasi wayadahu ay wayadac uu dhigayey halkii hore ma dhigayey ama alyusra bidx gacantiisa bidx calىa rukbatihi lug jilibkiisa alyusra bidx buu dul dhigayey basitaha xaal uu fidinayo caleyha korkeeda oo isagoon laabahayn iyaga laabahayn farii kala bixinayo adigu saa u kala bixinaya ayuu jiribkiisa bidix korkiisa dhigayey oo waa dul dhigayay un bal markaa waa taa xaalo xaaladaa hore in yar la dhaadhiciyaana iyadana waaba xaalo kale oo dee iyadana dhib ma laha labada xaalaba waa wax jaa-isabe baasiduhaana bal waxaan ku laqbeeyey baasidaha iyadoon xaaleeyey oo walo aniga xarako keliya dama ii taalo laakiin waxaan dee ku damina maga ima muuqatee baasidaha calayha وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحا إذا قعد مركه فريسته في التشهد التحيات بل سو فريسانينا رواية هوري ابن الزبير وحن يتورك بيت المامي laakiin hore inu usoo maray oo culimada qaarkood sida maalikiyadana inay fadhiga oo dhan ka dhigaan tawaruk iyo in sinta dhulka la dhigo xanafiyadoo kale iyana fadhiga ay ka wada dhigaan iftiraash laakiin shaaficiyada iyo xanaabiladu meel ay ku kala duwan yihiinna waan soo sheegnay inay labada jilse kala duwaan oo atixiyaadka horena waa iftiraash bay dhahaan atixiyaadka dambena taa kolleyna waana sida axaadiisa aan ugu wada camal falayno ee axaadiisa qaarkood haddii sida kaa ibnu zubayr tawarug kuba yimi uu mutlaq iyo maxalkii aan laynoo cadday labada atixiyaadku ahaa kuwa qaarkoodna iftiraashku ku yimi iyaguna iyagoo mudlaqa ay yimaadeen oon laynoo caddayn labada atixiyaadku ahaa xadiidkii abu xumayd ee bukhaari iyo kuba sugnaa ayaa atixiyaadka hor iyo ka dambe kala qaaday markaa kaa isagu mubayanka ah ee fasiran ayaan kuwan adigu mudlaqa ama mujmalka aan ku fasiraynaayo markaa waxaan leenahay dee daliil ahaan waxaa raajixa saa dee ay shaaficiyada iyo xanaabiladu kuba tagaan oo ah labada atixiyaad in la kala duwo fadhigooda waana sunna unbalkaasiba weeye xagga masalan dumarkuna kolley ragga ayuun bay laba mid yidee dumarna wayna dhegaysanayaan oo bukhaari ba waxaa kuba sugan isagoo cunwaan adigu tarjamadee wuxuu raaciyey ahayd kanat umu darda umu dardu kaba warramaya waxay u fadhiisanaysay sida raggu ay u fadhiistaan wa kanat faqihatan walaa qowl taabiciya ama ficil taabiciyo xujo maaha lakin waa istinaas oo kale farqina meeshii ma jiro lakiin cibaaradu raaciyo ahayd dee faqiihadna way ahayd caalimad bay ahayd oo amudarda suqra bal haddaba xadiidka maxaa inoogu sugan wadaca yadahu lyusra calaa rukbati lyusra iyada waanay kala baxsan tahay si kalena maba jirto taa wadaca waa dhigaya yadahu gacantiisa alyumna lakin iyadoo fariiq qaarkood la laabayo calaa rugwatan calaa rukbati lyumna jiribkiisa midig buu korkiisa dhigayey wacaqada wuxuu guntayey ama taas o halaaثatan وahamsiina saddex iyo konton macnaa waa hababkay u tirsan jireen wax ashaara bisabaaba adugu dee kale carab malaa qabla islaam iyaga hab ay yaqaaneen oo ama dadka qaarkood ay yaqaaneen oo tirooyinkeena oo si inagaba munaadiqda qaarkood dhulalka qaarkood markaa wax la kala iibsanayo ama xoolaha la kala iibsanayo gacmaa la isqabqabanayo gacantu ay ahayd tiro tilmaamayso halkaa wax lagu kala iibsanayo waa noocii un weeye oo bal matalan talaatata وakamsiinna xaafid mxajar kitaabkiisa talkhiis اxabiir waayo maatbari talkhiis xabiir oo kale markuu xadiidkan suureynaya waxaa ka dhigaa saddexa kontonka inuu yahay barhkood baa si taa kaduwanba ku yar saddexan farood waa alkhansar albisar alwusta saddexdoodii waa la wada laabayaa marka afartanna way taagantay soo maha sulkina wuxuu noqonayaa aslal markaa sabaaba gunteeda oo marka fartii la taago sulkina xaggan la raaciyo gunteedii la raaciyo sabaabadii saas baa ahayd iyaga siay saddexiyo kontonka u yaqaaneen oo dee saddexiyo konton sagaashan toddobaad kolley tiro kala duwan bay u yaqaaneen farahan ay taataabtaanu sa inagaba dee matalan laba yaqaano dad yaqaanaa jiraan oo wax lagu kala iibsado markaa taas oo kale ee haddaba in saddexiyo kontonka markaa waxay ka dhigan tahay saddex farood marka uu laabo tanna uu taagayo bal matalan uu taagayo inuu bal matalan suulkuna asla sabaaba san uu isagoo muctarida oo guntiisa laba qabanayo de waxaanan soo aragnay xaalo kale oo suulku inuu qabanayo fowqa alwusta san la dul dhigayo waxaa kaloo sheegnay yaana inoogu sugnaayeen sunantay kuba sugantee waxaa la qabaynaya ibhaamihi walwusta oo iyadoo suulka iyo iyadoo fartan la taagay labadana ay laabayiin labadana san oo kale ay noqonayso afka laysu saarayo marka waxaan leenahay waa xaalaad wada banaan weeye ee ta meesha inoo soo baxaysa un bidxdu ay ufidsan tahay midigtu uma fidsanaanayso waa la laabayaa kayfiyaadka kala duwanna axaadiid kala duwan way noogu timi waana kayfiyaad dee iska wada jaa-izaba weeyaan oo wax meesha halkan laazima oo aan idhaahno taas kole dee axaadiidna inoo sugantahy aan idhaahno mee kaasi waa daciif oo waa marjuux oo kaa waan kaba tegaynaa taasi ma jirto keligeedna waa sunne in xagganna waxaabay dee culimadu xikmada kaba dhigaan gacmihii makaan loo yeelay haddaan makaan gacmihii loo yeelin ruuxuna uu fadhiyo oo kale waxaaba dhici karta gacantiisi inay dhaqdhaqaaqdo kaleo gacantiina cabadkiibay kaba ilaalinaysaa dee xaggan ishaaradu waaba dee xikmadan kalea kuba sugan oo ah tawxiidkii iyo taa ishaaradeed baa kuba sugan ee gacantan la duldhigayo jiribka korkii waa waxaa ku sugan mancuha min alcabad weeye oo imika nin baaba inoo soo socday iyo si uu yeelayay isagoon xaaladan ogeyn gacantiisu say ahayd bal taas baa inooguba sugan xagga marka leega ishaaradana waa ta aan soo sheegnay waxaanu halkan soo naqlinayaa nawawi raximah llahu tacaala xagga ishaarada uu soo naqlinayaa isagoo inay dee sunuu yahayba bal horta waa gacanta midigunba ama farteedaas lagu ishaaraya ayaa dee ruuxa fartaasi go-antay far kale kuma ishaarayo ayuu leeyahay haddii gacantii midig aanay jirinna gacantii bidixteedii kuma ishaarayo waatan sunuuna waxa weeye xadiid baa taa ku yimi sunanu abi da-ude basarkiisu inaanu dhaafin ishaaradiisa oo macnaa markaa uu dee ishaaradiisa inaan basarkiisu dhaafin waa xadiid sugan oo sunanta abi da-uud kuba sugan baaba yimi waxaanu leeyahy wayushiiru biha muwajahatan ila alqibla markanuu ishaarayo sare uma taagaye isagoo xaggii qiblada ujeedinaya taas ayuu kuba ishaarayaa dee waana kolley kol hadday idhaaheen waaba ishaaradii tawxiidkiyo taas isagoo markaa uu dhawaaqiisana laba imanay ama dee kolley tawxiid iyo ikhlaasna waa ula jeedaa waa la niyoonaya bal markaa taas bay tahay xagga dhaqdhaqaajinta iyo in la dhaqdhaqaajin inaan la dhaqdhaqaajinayn halkan dee wuu ishaaraya unbaa inoogu sugan dhaqaajintu kolley kitaabkan muslim kuma sugna bukhaarina axaadiidani kumaba sugna laakiin nasaa-i sunantiisa ayaa xadiid waa-il kuba sugnayd fara-aytu yadcuu yadcuu biha yuxarikuha yadcuu biha taas oo kale oo barhkood ay kaba dhigeen koryeelkan la kor yeelayba sare loo qaaday hadhowna la dhigaya waa taxriik taas ee badhna ay dee taxriiggaas ay laba yimaadeen xadiidkana duruqdiisa oo dhan kuma wada sugnaa duruqda qaarkood waa xadiid keliya oo ruwaadii kala warinaysay kollay barhkood ay laba yimaadeen barhna aanay laba iman ee bal waxaan leenahay taxriiguna xadiidkiisu waa kaas nasaa-iya buu inooguba sugan yahay marka la eega xadiid ahaanna waa inoo sugan yahay walow dee bal matalan kalaam ahaan iyo waxyaalo ay jiraanba axaadiiث aan alkaankan ku hayna lakin ishaaradun ba kuba sugan xadثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عalى malik عan msلm بn abi maryama عan عaliي بn cabdالرaحman الmعaawiya anahu qaala cali بn cabdالرaحman الmعaawiya xadiidkanun kitaabkeena kuleh meel kale kuma laha isagiyo ninkaa ka horeeyaana waa isla dabaqo waa taabiciintii ninkaa uu isagu sheeka u yahay ayaa wuxuu yihi ra'aanii waxay arkay cabduلlahi بn cumara ayaa i arkay walxaal an anugu acbaso aan ciyaarayo bilxasa qururux fi salaati salaad baa lagu dhex jiraa e waa markaasoo haddaba markaa salaaddii ma ku dhex jiray gacantii meelma dhigine qururux buu iska wadwaday halkan salaada dhexdeedii oo aan ku ciyaarayay buu leeyaho adigu aan wadwado dhaqan adigu dee taataabanayay falama sarafa markuu salaaddii ka baxuu naani arrinkaa ii diiday oo faqaala wuxuu yihi isnac samee kama kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yasnacu si rasuulka ilaahay samayn jiray samee faqultu waxaan uhi wakayfa kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yasnacu rasuulka ilaahay seebuu samayn jiray oo markaas faqaala wuxuu yihi kaana wuxua idaa jalasa fi salaati markuu atixiyaadka u fadhiisto wadaca kafahu kafkiisa waa dhigaya alyumna midig calaa fakidi اlyumna bowdadiisa midig buu saarayey waqa u dul dhigayay waqabada uu laabayay asaabicahu farihiisa kullahaa dhammaantood waxaan dee aan ahayn taas musabixada waa ashaara waan u ishaarayey markaa dee isagu biasbicii fartiisa allatii fartaasoo tali alibhaa mas-uulka ku xigta ayuu isaga taagayay iyagoo uu ishaarayay inta kale se uu wada laabayay taasi waa gacanta midig wadaca waa dhigayay kafahu kafkiisa alyusraa bidix calaa fakidihi bowdadiisa alyusraa iyadoo mabsuudaa faru ay kala baxsan yihiin ayuu duldhigaya saa yeel intaad salaada ku jirto xaaladaadu taa habaad noqoto xadaثna بن abي cmر qal xadaثna سfyaan سfyaanku waa ina cuyayna can msلm بn abi maryama can عaliي بn cabdالرaحman الmعaawiyi mعaawiyaة بn malik nin la yidhaaha nisbadu ay tay waa reer almعaawiyidan waa mعaawiyaة bn malik nin la yidhaahdo nisbadii awowgiisaa dambe qaala wuxuu yihi salaytu waan tukaday ilىa janb bni cumara in cumar dhinaciisii baan ku tukaday fadakara wuxuu sheegay naxwa xadiidi maalikin xadiidkan maalik aynu kaba soo baxnay ee uu maalik warinayey muslim uu kaba warinayay ayaa ibnu cuyaynana muslim kaba wariyey wazaada wuxuu ziyaadiyey qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yihi fakaana yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid alansaari weeye imaka maha qabtaan xadaثna wuxuu ahaa xadaثna mid noo waramay bihi xadiidkan can muslimi muslim buu noogaba waramay uma xadaثanihi waxa ii waramay muslimu muslim baa ii waramay macnaa waxa weeye un arinku waa xagga sanadkiisii oo markii hore sheekh waa sida uu kaga warinaya uu toos ugaba wariyey eh xadiidka imakaba waa kan muslim maryam inoogaba warinaya laakiin wuxuu sheegayaa erigii hore lamuu kulmin muslime yaxya bnu saciid alansaari baa xadiidka uu ka maqlay yaxya bnu saciid baa muslim bnu abi maryam kaba maqlay markaasuu dib ula kulmay muslim bnu abi maryam kii loo dhexeeyey ayuu la kulmay isagiiba xadiidkii toos ugu sheego halkiibaa nin baa ka dhacay sanadkiisii imaka waa ninkan kaba maqan waayo haddii uu riwaayadii hore ay ahayd nin kalaa kusoo biiri lahayo sufyaan iyo muslim yaxya udhexeeyey ee dib uu laba kulmayo markaa isagii waxay noqotay sanadkiisii markii hore naasilka ahaa inuu caali u noqdo oo uu ninkii wasidada kaga warinayay uu toos ugaba wariyo taas buu ihi bab الsalaami ltaxriiri min الsalaaة allah subxana wataعala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk allahuma zidna